nidaamka maydabo iyo guurguurta beelow warka horjoogay maadaama ciidamada booliska gaarka ay xooga dalka soomaaliyeed ee dhiisimada kala deegaanka guurguurta beelow iyo farantuba dhaqdhaqaaq wadin oo waa lakabacsay nimanka jiilnaawayaalka hayay dalka jiitaag dhacdada ciidamo habkudhalka guurguurta beelow hajeedi maydabo iyo dagaalka dhexmari dheeldhexayta maydabo iyo guurguurud aaga danqoob dhinaciisa kushahiidi ilaahay aakhire jinaado firdowsiga waraabiyalana intaas khawaariijda diinlaayaalkana degafadiyo meelayaala hoobuwan iska haya meelo weerarfa laakiin laamiduu umada hayo burcadnimo iyo jidgooy taana shacabkaas masaakiinta dhibaateyahay yahay harasa insha allahu tacaala waana waajibshoona waraabiyi marka de kolley wal dunguugeri doonaan insha allahu maanagala doonaan ciidamadan wali kugohona iyo xureeyaan shacabka koonfur galbeed iyo guudahaan shacabka soomaaliya ku dulqaadan minto cadawka diinlaayaalka